bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ku sugan dalka sacuudi arabiya ayaa kulamo gaargaara la qaatay madaxda carbeed ee ka qaybgelaysa shirka soddon iyo labaad ee ururka jaamacadda carabta afhayeenka warfaafinta ee madaxtooyada ayaa ka warbixiyey khudbaddii dhinacyo badan taabanaysay madaxweyne uu ka jeeday shirkii labay soddonaad ee ururka jaamacadda carabta ee sacuudi arabiya ka dhacay madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdulaahi dani ayaa waxa uu wadaa kulamo uu la qaadanayo waxgaradka iyo dadka deegaanka ee deegaanada hoos yimaada maamulka puntland ee ku aadan doorasho qof iyo cod ah ee puntland ay qaban doonto wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda dalka suudaan ay garab ay siisay xilliyadii adkaa ee dowladdii dhexe ee burburkii dowladda dhexe kadib iyadoona sidoo kalena ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in loo gurmado dadka reer suudaan akhbaaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dalkaasi turkiga ordogan ayaa ballanqaad u sameeyey dadkii waxyeeladu ka soo gaartay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi iyagoo codkooda siiyey ordogan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waa qodobadaynu wararka ugu waaweynaa kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid a madaxda ka qeybgelaysa shirka labi soddonaad ee ururka jaamacadda carabta ay isagu ka socdaa dalkaasi sacuudi arabiya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulamadiisii uu la qaatay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalkaasi ciraaq iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a madaxda ka qeybgelaysa kulankan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ahna ahna ninka iskale boqortooyada dalkaasi amiir maxamed bin suldaan iyagoo ka wada la xiriirka labada dal kobcinta iskaashiga weliba dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab maxamed bin sulmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay in dowladda dalkiisa ay garab ay siin doonto dowladda dalka soomaaliya arrimaha dhaqaalaha weliba dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka maxamed bin salmaan ayaa sheegay in dowladiisu ay garab la taagan tahay sidii ay u caawin lahayd shacabka soomaaliyeed dhibaatooyinkay kasoo gaareen abaaraha ay fatahaadaha ka dhacay qeybo kamid a gudaha dalka sidoo kale madaxweynaha dalkaasi dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalka ciraaqa madaxweynayaasha dalalka syriya ay weliba sidoo kale qaar ka mid madaxdii ka qeybgalaysay kulankaasi sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa kulankaasi uu ka jeediyey ayaa waxauu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka dagaalada ka socda dalka suudaan iyo dagaalka ciidankiisa ay kula jiraan al-shabaab afhayeenka madaxtooyada ee dhinaca warfaafinta ayaa kulankaasi markuu soo dhammaaday kadib ka hadlaya ajandahayaashii weliba waxyaabihii madaxweynuhu ka jeediyey kulankii labiy soddonaad ee madaxda ururka jaamacadda carabta ee ka dhacay dalkaasi sacuudi arabiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalaya shirka golaha jaamacadda carabta meertadiisa soddon iyo labaad ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu kula wadaagay madaxda iyo hogaamiyaasha carabeed ee shirkan ka qaybgalaya xaaladda guud ee soomaaliya iyo horumarada ee dhanka amniga ay dowladda federaalk soomaaliya ka samaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay wado howlgallo qorshaysan oo dalka laga xoreynayo argagixisada al-shabaab loona diyaarinayo ciidanka soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka iyadoo qorshayaashaas ay barbar socdaan hiigsiyo qaran oo ku aadan deencafinta soomaaliya iyo xasilooni siyaasadeed in dalku uu gaaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay soo dhoweynayaan dib u soo noqoshada dalka suuriya uu dib ugu soo noqday golaha jaamacadda carabta waxa uuna sidoo kale adkeeyey baaqii dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadanaa xaaladda dalka suudaan isagoo ku baaqay in xasilooni iyo wadahadal lagu dhammeeyo xaaladda cakiran ee waddankaas ka jirta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa hogaamiyaasha xusuusiyey in dalalka carabta ay ka jiraan dhibaatooyin badan oo ay ugu horeeyaan amni xumo xasilooni darro siyaasadeed iyo dhibaatooyin dhaqaale wuxuuna ugu baaqay in loo midoobo sidii loo
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu safarkiisii dhinaca lugta ahaa ee dhulka ah waxa uu ku maray qeybo ka mid degaan hoos yimaada maamulka puntland madaxweynaha ayaa wada ololaha doorashooyinka qof iyo cod ah la doonayo in laga fuliyo deegaanada maamulkaasi puntland ee hoos yimaada iyadoo doorashooyinkaasina ay ka horeeyaan golayaasha deegaanka doorashooyinkeeda la filayo in dhowaantan afar iyo labaatanka bishan ay ka qabsoomaan guud ahaan puntland madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo isagu la hadlayay dad isu soo baxay kadib markii uu tagay magaalooyin hoos yimaada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa yidhi farxad aad u weyn bay ii tahay wakhtiga adag oo kulul iyo sida diiran oo bambaxa leh oo aniga iyo wafdigii iila socday loo soo dhoweeyey waana farriin cad waana ka mahad celinaynaa farriimihii dhallinyaradu siday oo ku qornaa warqadaha iyo dareenkii aan akhrisannay intaba si fiican baan fartaas far waaweyn baan ku fahamnay ma garateen warku waa dhan yahay waana isu dhimannahay mas-uuliyiinta waxaan uga mahad celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey isu soo baxan iyo soo dhowayntan runtii farxaddayda ma koobi karo wax badan halka uga hadli maayo laakiin dib baan u wada hadli doonnaa waan rajaynayaa inaan guulaysanno puntland horumar weyn bay soo ku tallaabsatay muddadii afar iyo labaatanka sane ee jirtay waxay maraysaa marxaladdii labaad ee horukaca dhinaca siyaasadda ay u horumarin lahayd oo ah in qof iyo cod maanta loo dareeray oo konton sano wax ka badan dadkani ay la'aayeen xuquuqdaas dastuuriga ay lahaayeen waxaa runtii magaaladan iyo guud ahaan gobol karkaar ay ahaayeen meelihii sida diiran looga soo dhoweeyey meelihii sida fiican laysaga diiwaangeliyey waxaan rajaynaynaa shan iyo labaatanka bishan inay noqoto maalin taariikhda puntland iyo soomaaliya ku suntan oo noqon doonta maalin weyn oo ah in doorasho qof iyo cod ah oo xuquuqda muwaadinka uu leeyahay uu mar kala guto dabcan dhowr farxadood baa isku dhex jira maalintaas midda guud ee puntland ah oo inay ururradoo dhan ka qayb galaan oo doorashada galaanna waa mid noo wada taal midda gaarkaoo aan ciriddaa u taagan oo u dhalandhoolaynana waxa weeye hadda kaaha inaa codka siisaan kaaha codka ma siinaysaan madaxweynenimada waxbaa ii weheliyo guddoomiyaha ururka kaahna waa ahay marka iyadana waxbaan u doonayaa wixii layga doonaayo dowladnimada layga doonayo madaxweynimadana diyaar baan lahay waana iswaraysanaynaa aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ah ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay inaan la ilaabi karin gacansiintii dowladda dalkaasi suudaan ay siishay shacabka soomaaliyeed xilliyadii adka ay ku jireen kadib burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda ah gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya wasiir qaasim ayaa sheegay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay la murugoodaan dhibaatooyinka shacabka reer suudaan kasoo gaaraya dagaalada ka socda dalkooda waxaana wasiirka sidoo kale uu sheegay in inta badan ardayda wax ka baratay gudaha dalka soomaaliya jaamacado lacag la-aan ay u fidin jirtay dhinaca waxbarashada ah dowladda dalka suudaan islamarkaana lilaabi doonay doorka dowladda ay suudaan ay ku lahayd inay cagaha isku taagto dowladda soomaaliya islamarkaana shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay garab istaagaan shacabka reer suudaan hadalkan ay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga uu ka sheegay kulan ducaa ee qur-aan akhrisa loo sameynayay shacabka iyo weliba dalka suudaan kaa uu ka dhacay mowlaca macalin nuur maxamed siyaada waxaa cabiray dhammaan intii halkan ka hadashay mowqifka rasmiga ahna dowladdeenna hore ayay kaga hadashay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ugu dambeeyey mowqifkii ayadaayay taageerayay wadahadaladii ka socday magaalada jidda ee dalka sacuudiya iyo qodobadii ka soo baxay iyadoo aan rajaynayna in halkaasi hore looga sii socdo runtii annaga ka soomaali ahaan waa ka sii baxaynaa marxaladihii dagaalka sokeeye waxaan u jihaysanaynaa in dalkeenii nabaddiisa iyo amnigiisaba gacanteena aan ku soo celinno qolooyinka khariban ee khawaarijta ahna gacantooda aan ka bixino shacabka gumaadka ku haystay iyo maskax doorinta ku haystay maandoorinta ku haystay laakiin soomaaliya gadaasheeda dowlado badan ayaa sii hoobtay oo marxalada dagaala sokeeye gala qaalna abaal bay ku leeyihiin qaarna waxaa weeyaan soomaaliya burburkeeda ayay qayb ka ahaayeen qaarka abaalka ku leh suudaan number one ayay ka tahay sidaa darteeda wayna xanuujinaysaa insaanka suudaaniga ah dhibka taabanayo waa dhib taabanayo walaalka soomaaliya halkan joogo waxa marka laga soo tago intaasoo kumanaan arday ee ka soo qalin jibisay marka laga tago marka laga tago sida shuruud la'aanta ah ay ardayda ugu fasaxeen iyadoo xaalad burbur dagaal waxaaway dalka markaa uu ku jiray haddana abaartii ugu dambaysay ee dhacday waxaan la soconaa qaybo badan oo arrimaha bulshada inay ka qayb qaateen oo isbitaallo ay soo direen oo dhaqaatiir ay soo direen oo daawo ay soo direen oo wax kasta ay awoodaan ay soo direen ay ku garab istaageen shacabka soomaaliyeed marka ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه نعمة يعني وحكستو أن كجبهن بلا شروط وحا أمان مدن عيدا كما أنت ودسن دولدة قيبه هذا كلا دبان نبض سويت بوليس ميليتري انت با إني كالم وين كل هايين بلا شروط إني وحوا إنسان وحا الله سعتان شركة عرض لبضا كن madaxweyne albashiir oo dalka suudaan ka socday ayadoo madax badan oo bariga afrika ay ka socdeen mawaaqiftoodii rasmiga ahaa ee aqoonsashowasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad kala socotaanoo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalkaasi turkiga ayaa u ballanqaaday in guryo kale loo dhisi doono dadka dhibaatooyinkai kasoo gaarin ulgariirkii ka dhacay qeybo ka mid ah magaalooyin ka tirsan dalkaasi turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo safar ku tegay goobihii dhulgariiradu ay ka dhaceen ayaa uga mahad celiyay shacabka ku dhaqan goobahaasi qaabkii ee u garab istaagay islamarkaana codadkooda ay u siiyeen xisbiga ee kee baarti uu isagu hogaamiyo madaxweynaha dalka turkiga ayaa dadkaasi sidoo kale raaligelin ka siiyey hadalkii dhowaantan kasoo yeeray kamaal christian oglo isagu ah musharax xisbiga mucaaradka isagoo si jeesjees a ula hadlay dadka dhibaatooyinka ay kasoo gaareen dhulgariirkaasi
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel